halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a kuna soo dhowaada qaybteeda afka soomaaliga oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
dhegaystayaal waa galab arbaca bisha abrilna waa saddex iyo toban sanadkuna waa laba kun iyo lix iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o a somaali com waxaan idaacadda si wada jireeda kuu soo jeedinayaa caashi ibraahim aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daandure
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennan galabnimona waxaa ka mid ah qarax ay dad ku dhinteen oo maanta ka dhacay suuqa xoolaha ee degmada afgooye markii la tuuray damasku isla durbadiiba waxaa la hubiyey rasaas indhahaygu waxay qabanayeen saddex ruux oo meesha taala oo meed ah iyo lix ruux oo dhaala damka si toosoo daaradkala sida dhagaxii oo kale loo soo tuuray cid cid arki karta ma lahan qofkii bastoolo lagu dilaa la arki waayo nin dam soo tuuray arkayma
waxaa kaloo dhegaystayaal aad maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha dhulkeennii hooyo waa ka wada haybaysanaa hagaag baan kuu barya ee midaan loo gelin hayaan aanbala hoosta ugu jirin adaa noo heli karee rabbigayow nagu hago
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin dheer oo aannu ku eegayno sidii uu kooxaha xag jirka ugu biiray wariyihii ay dhowaan toogatay dowladda soomaaliya ee xasan xanafi xaaji
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waan idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida boliiska dalka masedoniya ayaa sunta dadka kaga ilmaysisa iyo bamgacmeedyada dadka ka naxiyey ku tuuray muhaajiriin isku dayey in ay ka soo boodaan kana soo tallaabaan xayndaabka xuduudda dalkaasi uu la wadaago dalka griiga warbixinno ayaa sheegaya in qiyaastii soddon qof ay isku dayeen in dalkaasi maanta ay uga soo gudbaan dhinaca dalka griiga gaar ahaana xaafadda la yidhaahdo aidomeni oo ku taala xadka griiga dhacdadan ayaa waxay imaanaysaa kadib markii sidoo kaleeto isku dhacyo noocana ay axaddii dhex mareen booliiska iyo muhaajiriin kuwaasi oo tobaneeyo qof ay ku dhaawacmeen rabshadihii dhacay axaddii ayaa loo sababeeyey kadib markii qof uu isagu baahiyey war beena oo ku saabsanaa in xuduudda la furay mas-uuliyiinta dalka guriga ayaa masedoniya waxa ay ku eedeeyeen in ay ka badbadiyeen xaaladda waxaana ay sheegeen inay baarayaan sida arrintu ay ku timid
dacwad oogayaasha dalka beljum ayaa sheegay inay sii daayeen saddex qof oo talaadadii loo xiray baaritaan la xiriira weeraradii baariis ee saddexi tobankii nofembar oo boqol iyo soddonka qof ay ku geeriyoodeen xafiiska dacwad oogaha beljum ayaa maanta sheegay in dadkaasi aan wax dacwadah lagu soo ogeyn saddexdaasi qof ayaa waxaa la xiray talaadadii intii lagu guda jiray baaritaan ay boolisku sameeyeen xilli la isku dayayey in la qabto dadkii ku lugta lahaa weeraradii baris iyo bruseles laba qof oo kale oo lagu kala magacaabo ismaaciil f iyo ibraahim f ayaa dacwado lagu soo oogay talaadadii iyada oo lagu eedeeyey weeraradii bishii tagtay ka dhacay magaalada bruseles labadan qof ayaa ah walaalo sida ay sheegeen warbaahinta gudaha mas-uuliyiinta dalka biljamna waxaa si aad ah loogu dhaleeceeyey in sirdoonkoodu yahay mid liita sababo la xiriira weeraradii baris iyo bruseles iyada oo ay ku qaadatay afar bilood inay soo qabtaan saalax cabdisalaam oo ku lug lahaa weeraradii xilli uu dalkaasi ku dhex sugnaa dalka shiinaha ayaa sheegay in bishii maarj uu sare u kacay ama sare kaca uu ku yimid alaabtii dibadda ay u dhoofiyeen dowladda ayaa waxay sheegaysaa in arrintani ay muujinayso kobaca ku yimid dhaqaalaha shiinaha oo ah dhaqaalaha labaad ee adduunka ugu weyn saraakiisha shiinaha ayaa sheegay in boqol iyo lixdan bilyan oo dollar oo dakhli ah uu ka soo xidhooday alaabta ay shiinaha dibadda u dhoofiso mas-uuliyiinta waaxda canshuuraha ee dalkaasi ayaa sheegay in ay hoos u dhacday alaabta dibadda uu kala soo dego dalkaasi taasi oo astaan wanaagsan u ah kobaca dhaqaalaha ee dalkaasi
shiinaha ayaa sheegay in ay baarayaan koox u dhalatay dalka taiwan oo laga musaafuriyey dalka kenya kadib markii looga sheekeeyey wax isdabamarin hase ahaatee waxaa tallaabadaasi ka dhalatay cara aad u badan oo sababtay in dadweyne caraysan ay mudaaharaadyo ka dhigaan taipei oo ah caasimadda dalka taiwan kooxdan ayaa ka koobnayd ilaa iyo shan iyo afartan qof oo u dhashay dalka taiwan kuwaasoo loo musaafuriyey dalka shiinaha maalmihii isniinta iyo talaadada waxaana dhammaan kooxdan la xiray sanadkii laba kun afar iyo tobanka xilligaasoo ay maxkamadi ku xukuntay dembiyo la xiriira dhinaca internetka hase ahaatee maxkamad ku taala dalka kenya ayaa ka tuurtay xukunadaasi hore iyada oo amarna ku bixisay in koob iyo labaatan maalmood gudahood ay dalka uga baxaan
ugu yaraan saddex qof ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen lix kalena ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay suuqa xoolaha gaar ahaana qaybta ariga ah ee degmada afguye qaraxaasi ayaa la sheegay inuu ahaa bam lagu soo tuuray suuqa wariyaheenna caashe ibraahim aadan oo haatan istuudiyaha u weelisa ayaa khadka telefoonka waxay kula xiriirtay goobjoogo ku sugnaa goobta qarax uu ka dhacay
tilaabooyin meel u jirta suuqa ariga haye qaraxa wuxuu ka dhacay miyaa suuqa ariga suuqa ariga qaybta suuqa xoolaha qaybta ariga lagu iibso waa garta qaybta adigu aad joogtana xaggee ahay suuqa qudaarta suuqa ariga iyo suuqa lo-da intaba diri oo mitaro kuwa isku jira maaha marka way isku muuqdaan miya Ah, tallaabooyin bay isku jiraan haddaad suuqii qudaarta ka soo tallaabto suuqii ariga baad joogtaa haddii suuqa ariga aad ka tallaabtana suuqii lo-da un baad joogtaa wax tallaabooyin aad u soconaysa waay maahan ma ahan wax mitiro aad cabaar ama kilomitiro aad jaraysid maaha marka waxaad bal sawir ka bixisaa ma dhul isku furan oo layswada arki karaa qaybaha ka- ma layswada arki karaa mise waa qaybo kala xirxiran haaso in waa qaybo dadka o dhan ay isku wada muuqdaan waaye oo bulshada kii gey taagan kan kale diyaalo kaa celcelinaya ma jirto ama balogye kaa xigxiga ee kaa celinaya ma jirto waa garta marka waxaad iga warrantaa waxaad ii sheegtay in markuu qaraxa ka dhacayay suuqa xoolaha gaar ahaan qaybta ariga ee degmada afgooye inaad arkaysay oo aad u dhoweyd maxaa kuu muuqda ood aragtay oo indhahaagu aad saarta ama indhahaagu ay qabteen caashay markii la tuuray damku isla durbadiisa waxaa lagu yiri rasaas in suuqa degmada afgooye ee waxaa laga shaqaystaa laba maalmood waa maalinta sabtida oo kalweyne ah iyo maalinta arbacada oo jaamkeedu aada u badan yahay si kalweyne ah iyo maalmaha kaleeto kalyaro bay u yaqaanaan dadku laakiin maalinta arbacadu tuulooyinkii iyo hareerihii degmada iyo degmooyinka hareeraysan intaba waa lagu yimaadaa xoolihii waxa dhaaf loo keenayo lo-dii aragii walow qudaartu ay cidlo tahay oo webigiina uu buraysan yahay markii cabaar rasaasi un dhacay la hubiyey hooshii kala hakatay goobtana aan gaarayna indhahaygu waxay qabanayeen saddex ruux oo meeshii taala oo meed ah iyo lix ruux oo dhaawac ah maadaama aad sheegtay in suuqyadu ay daris yihiin oo isku wada furan yihiin oo isku wada muuqdaan goobtana aad ka dhoweyd dadkaasaad aragtay ee qaarna dhinteen qaarna ay dhaawacay yihiin kuwa aad garan kartay wejiyadooda ma ku jireen labo askar un bay ahaayeen midna si- siwiil buu ahaa qofka wax tuuray ee bamka aad sheegtay bamba gacmeedka tuuray adigu ma arkaysay may may may may caasho damka si toosoo daaragtila sida dhagaxii oo kale loo soo tuuray cid cid arki karta ma lahan qofkii basoolo lagu dilaa la arki waayo nin dam soo tuuraya arkihima marka waxaad ii sheegtay marka bamka la tuuray kadib oo uu qarxay in rasaas ay meesha ka dhacday rasaastan ayaa riday ciidanka dawladda ee maamulka koonfur galbeed waxaad markaa ka warantaa marka qaraxaasi uu dhacay kadib waxaad ii sheegtay in saddex qof oo dhintaad aragtay iyo dad dhaawaca xoolo dhinta ma aragtay xooluhu waxna dhulku waa yeeleen laakiin tirakoob aan sameeyey marka aan ugu talagalay inaan tirakooba ay ahayd maysan jirin tiradaas ay ahayd kuma dhihi kara caasho kadib maxaa dhacay kadib is aruurinaa bilaabatay ciidan oo b s la yiraahdo waa lasoo deeyey kadibna is aruurintii markay bilaabatay nin buu naftaa weeye oo amni lagu taamana ma jiro khalkhalka degmada awalba amnigeedu faraha cidna igmaysan jirin nin walba wuxuu ka cararaya inuu liis ku dhaco jirjir joogto ah ay kula kacayeen kooxdaas ciidankaas loogu magac daray b s inay qofku dirdilaan ay dembi aadan lahayn xataa inaad kortitaaraas aysan imaanin qof walba ay hoygiisii iyo meesha u dhaweed buu cararay qiyaas haddaad ka bixiso een, qaraxa meeqa saaca u dhacay xaasoy abaaro wuxuu dhacay lixdii iyo shan daqiiqo ama laba iyo tobankii iyo shan daqiiqo xilliga salaada duhur aadaanku qariib soo ahaa
kaasi waxa uu ahaa goobjooge ku sugan degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose oo goor dhoweyd iga warramayey qarax maanta ka dhacay suuqa lagu iibiyo xoolaha ee ku yaala degmada afgooye xukuumadda somalilan ayaa jawaab ka bixisay go-aano shalay laga soo saaray magaalada muqdisho ee shirkii wadatashiga soomaaliya wasiirka warfaafinta cabdulaahi cismaan saxardiid cadaani oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada hargeysa ayaa sheegay in go-aanadaasi aanay khuseynin iyaga cid magacooda kaga qaybgeli kartaana aanay jirin wariyaha v o a ee magaalada hargeysa barkhad maxamuud kaariye ayaa warbixintan soo diray wasiirka warfaafinta somalilan cabdilaahi cismaan saxardiid oo loo yaqaano cadaani waxa uu sheegay inaanu somalilan qeyb ka ahayn shirarka ka socda muqdisho islamarkaana waxa uu go-aamadaasi inta ka khusaysa ee lagu sheegay in cid somalilan ka socota ay ka qaybgalayso shirarkaas iyo doorashooyinka soomaaliyaba uu ku tilmaamay inay meelka dhac ku tahay heshiiskii iyo wadahadaladii ay hore u galeen labada dhinac wasiirka oo arrimahaasi ka hadlaya waxaa hadaladiisii ka mid ahaa jamhuuriyadda somalilan waxay u caddaynaysaa dhammaan ururada kale ah qaramada midoobay midowda africa midowda yurub urur goboleedka igad dowladda maraykanka ah iyo guud ahaanba beesha caalamka in soomaaliya ay jebisay heshiiskii ay goobjoogga ka ahaayeen beesha caalamka ee dhigayay in loo wada hadlo soomaaliya iyo somalilan jamhuuriyadda somalilan marnaba kama mid noqonin shirarka wadatashi ee soomaaliya mana jirto cid ku mateli kartaa magaca jamhuuriyadda somalilan shirarkaasi hadduu yahay madax dhaqameed hadduu yahay siyaasi ama maqaam kale oo uu sheeganayo wasiirka oo ka hadlayay dadka aaminsan aragtida soomaali weyn ee dhalasho ahaan kasoo jeeda somalilan islamarkaana iyagoo xilal hore uga soo qabtay dowladda soomaaliya kusoo laabtay hargeysa ayaa waxa uu sheegay in cafis loo fidiyey waa sida uu hadalka u yidhi kadib markii ay ka dalbadeen dowladda somalilan inay ka laabteen aragtidaasi oo cafis loo fidiyo barkhad maxamuud kaariye v o w hargeysa
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington maxkamadda militariga ee dowladda soomaaliya ayaa isniintii lasoo dhaafay xukun dila waxa ay ku fulisay xasan xanafi xaaji oo ahaa wariye kuna eedeysnaa dilka wariyaal muqdisho lagu dilay intii u dhexaysay sannadihii labada kun iyo toddobadii ilaa iyo laba kun iyo sideeddii xasan xanafi ayaa dugsiga sare uga baxay magaalada muqdisho waxaanuu macallin ka soo noqday isagoo da'yar ah mid ka mid a dugsiyada gaarka ee luqadaha ee muqdisho wariyaashii ay soo wada shaqeeyeen iyo saaxiibadii waxay ku ammaani jireen firfircoone iyo bulshanimo laakiin arrimahaas oo dhan kama aysan hor joogsanin xanafi inuu ku biiro ururka xagjirka ah ee al-shabaab iyo inuu shaqadii wariyanimada uu ku bedasho shirqoolka saaxiibadii ay saxaafadda ka wada shaqaynayeen maxamed colaad xasan ayaa warbixintan waxa uu ku eegayaa sida uu xanafi ugu biiray xagjirka isagoo aad u da'yar ayuu xasan xanafi waxa uu ka shaqo bilaabay horraantii sannadkii labada kun iyo saddexdii idaacadda qur-aanka kariimka oo beri ka furayd suuqa labaadee ugu weyn muqdisho ee suuqbacaad magaca qur-aanka ee ay xambaarsanayd idaacadda iyo xaqiiqda ah inay asaaseen ganacsato wadaadda ahaa ayaa horseeday in idaacaddu ay soo jiidato ururadii islaamiga ahaa ee xilligaa jiray iyo kuwa xag jira oo ku dhex qarsoonaa sida ururka al-shabaab oo kale xasan xanafi waxa uu shaqo bilaabay sannado ay canaawiinta wararka dunida haysteen weeraradii kow iyo tobankii sebteembar ee maraykanka lagu qaaday duulaankii ciraaq iyo afghanistaan ee maraykanka iyo sii xogaysashadii ururka alqaacida magaalada muqdisho idaacadaha maxalliga oo iyana xilligaa ku jiray kacdoon iyo tartan warbaahineed ayaa si aysan ku tala gelin waxay u baahinayeen warar aan la faafreebin oo lagu buunbuuninayey waxay ugu yeereen muqaawamo ay qoriga u sideen kooxo islaamiyiina oo ku xoogaysanayay ciraaq iyo afghanistaan milatari ahaan hase yeeshee fikir ahaan dunida meelo badan ku fidayey waxaa la aaminsan yahay in xasan xanafi uu ku jiray dhallinyaro fara badan oo soomaaliyeed oo xilliyada ay madax martay cadiifad ka dhalatay barobagaankii ururadii xag jirka ahaa laakiin saaxiibadii ma filayn in dhowr sannadood kadib xagjirnimadiisu ay gaari kartay heer uu shirqool dil ah u maleego asxaab ay mihnad qura ka wada ceeshi jireen cabdiraxmaan yuusuf alcadaala agaasimaha wakaaladda wararka soomaaliyeed ee sona waxay idaacadda qur-aanka ka soo wada shaqeeyeen xasan xanafi oo mararka qaarna ay qol qura wada seexanayeen markii hore dabcan rag saaxiibaha wada shaqeeyaan ahayn waxaan mar kale isbaranay labadii kun iyo eh, toddobadii bilowgeedii markii eh, eh, magaalada muqdisho uu joogay oo isagoo markaas shabaab ahaa oo ku biiray kooxda shabaab gaar ahaan qaybta saxaafadda aniguna aan reer shabeelle tifsire ka ahaa ayuu ii keeni jiray eh, wararka iyo cajaladaha mataqaana codadka iyo muuqaalada shabaab ay ku duuban yihiin Een, ilaa waktigaas waa isnaqaanay eh, ilaa labadii kun iyo toddobadii laba kun iyo sagaalkii intii u dhexaysay Eh, si toosa ayuu ahaa qofka shabaabka eh, wakiilka u ahaa oo nala macaamili jiray oo marka wararkooda ay rabaan na soo wici jiray oo haddii warar iyagu ay leeyihiin uu qaldamo ama wax si noqdaan maaragtay nala soo xiriiri jiray markii shabaabku ay idaacaddii andalus ay ka furteen magaalada kismaayo labadii kun iyo sagaalkii wuxuu aad igu qalqaaliyey ilaa heer maaragtay eh, hanjabaad ah oo maaragtay yani xoog uu ku jiro in aan aan la shaqeeyo idaacaddaas andalus oo aan ku biiro labadii kun iyo sagaalkii markii aan xaggan usoo wareegnay eh, eh, radio muqdisho dib loo kiciyey Een, ilaa iyo labadii kun iyo labiyo tobankii intii u dhexaysay wuxuu soo wici jiray markasta isaga oo yacni ama handadaad iyo hanjabaad wax ku saabsan igala hadlaya ama dad dhintay eh, oo uu geeriyooday uu rabo inuu ugu casfi geliyo oo maaragtay si jees jeesa u hadlaya marka muddadaasaan eh, isnaqaanay labadii kun iyo wixii ka dambeeyey labiyo tobankii eh, war badan kama helin ilaa intii dambe ay soo baxday in la xiray marka muddadaasan isnaqaanay wuxuu ahaa markii hore qof xirfadlaha markii dambe nin al-shabaab ah oo maaragtay eh, sarkaal ah oo weriyaasha soo waca dadka saaxiibadayaa sida uu soo wici jiro oo kaleeto ayuu ii soo wici jiray Eh, isagoo dabcan markasta nin maaragtay handadaad iyo hanjabaad iyo afkaarta kooxdaas xambaarsan waxaa runtii aniga uun igu xusuus badneed marka ay geeriyoodaan dadka maaragtay saaxiibada ah oo uu soo wici jiray oo maaragtay uu ii sheegi jiray gaar ahaan eh, geeridii maaragtay allaha unaxariistay sheekh nuur abkey eh, eh, iyo sidoo kaleeto geeridii xasan yuusuf absuge iyo eh, geeridii iyadana liibaan cali nuur iyo maaragtay eh, allaha unaxariistay cabdifataar iyo cabdiraxmaan yaasin iyo raggii kale weriyaasha ahaa oo labadii kun iyo maaragtay labiyo tobankii ahayd xilliyadaas ayaan eh, si gaara u xusuusta oo runtii hadalla jees oo hanjabaada sidoo kale allah unaxariistay raage marka eh, sidaas intaas ayaan ayaan runtii ka aqaanay anigu qof un sidaasa oo shabaab ah oo aada ugu ugu firfircoon Eh, weliba mararka qaarkood dee anigu aan dhihi jiray war dad isyaqaanaan nahay sida dad isyaqaana irahada laakiin dee sidaas u ka duwanaa ayuu ahaa intuuba shabaabka ku biiray alcadaala ayaan weydiiyey wixii uu dareemay markii uu ogaaday in saaxiibkii uu gaaray heer uu halista koowaad ku ahaa nolosha wariyaasha runtii ma jeclaysanayn mar kasta inaan inaan dhaqankaas ku arko nin saaxiibkay ah oo aan maaragtay weliba inaan meel ka wada shaqaynayna keliya maahane xitaa mararka qaarkood aan hal qol wada deganayn ee hal qol wada seexanaynay shaqo subax kasta wada aadaynay Eh, markii uu ku biiray nimankaas qof ahaan aniga mar kasta halista ugu weyn ee- ee naftayda aan aan u dareemayo ayuu ahaa waxaa laakiin si gaara ii taabanayay runtii marka aan eh, mararkii dambe ogaaday eh, labadii kun iyo iyo sagaalkii iyo labadii kun iyo toddobadii iyo mararkaan ogaaday inuu dilalka weriyaasha uu si ugu lug leeyahay
xanafi oo ahaa sarkaal al-shabaab u qaabilsan warbaahinta waxa uu tifatirayaashii iyo agaasimayaashii idaacadaha muqdisho uu ku cadaadin jiray inay barnaamijyadooda iyo wararkooda u tabiyaan si raaligelinaysa ururka al-shabaab isagoo mararka qaarna u hanjabi jiray saaxiibadii oo uu alcadaala ka mid ahaa haddaba si hanjabaadihii kooxda al-shabaab ficil loogu bedelo xasan xaniif waxa uu ka caawiyey al-shabaab inay bilaabaan olole shirqool oo ay ku qaarajinayaan weriyaal door ah sanadkii labada kun iyo toddobadii falastiin axmed iimaan oo haatan ka tirsan laanta afka soomaaliga ee v o eda waxay beriga ka tirsanayd idaacaddii hon afriig ee ugu afka dheerayd idaacadaha muqdisho iyadoo islamarkaana ahayd weriye v o eda uga soo warramaysay muqdisho idaacaddii hon afriig ee ay ka shaqaynaysay waxay al-shabaab la beegsatay weeraradii ugu horreysay ee bilowga u ahaa daadinta dhiigga weriyaasha muqdisho waxay ahayd koo tobankii bishii agust sanadkii labadii kun iyo toddobada waxaan dhihi karaa waxay ahayd maalintaasi maalin een, u madow warbaahinta een, soomaalida gaar ahaan een, asxaabtii honafriik mid ka mida wariyaashii ugu caansanaa mahad axmed cilmi ayaa lagu toogta meel dhowr tilaabo uun u jirta idaacadda een, honafriik aroortii isagoo soo shaqogalaya Een, isla maalintaasi markii een, aanu aadnay aaskii mahad ayaa haddana miino nuuca dhulka lagu aasa ah waxa ay la kacday gaari aniguba aan saarnaayo cali iimaan iyo laba qof oo kale Een, halkaas uu ku dhintay agaasimihii idaacadda honofreeg cali iimaan sharmaarke Een, waa qiyaasi kartaa hal maalin oo laba qof oo muhiim ah oo shaqooyin wanaagsan een, oo muuqda ka hayay warbaahinta soomaalida een, hal maalin weliba sideed saacadood gudahood markii la dilo culayska ay ku leedahay guud ahaan warbaahinta iyo iyo gaar ahaan asxaabtii ay iyaguba la shaqaynayeen laba sano kadib bishii february labadii kun iyo sagaalka haddana waxaa la dilay agaasimihii xilligaasi shaqada waday ee honafriik siciid tahliil axmed xusuustaasi runtii waa mid xanuun badan waa mid aan marnaba maskaxdaada ka baxaynin si gaar an waxaan u dhihi karaa mar walba waa mid ku cusub maskaxdeeda marar badanna waa soo xasuustaa sidii ay maalintaasi wax u dhaceen iyo asxaabtii aan muddada dheer soo wada shaqaynayna intaba
amaradii uu xasan xanafi siin jiray warbaahinta waxaa ku jiray inay ka fogaadaan wararka la xidhiidha guuldarrooyinka milatari ee al-shabaab iyo inay buunbuuniyaan weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaq ahaa oo ay islaamiyiintu muqdisho ka fulin jireen iyagoo ku qaadayay ciidamada dowladda soomaaliya iyo ciidamadii ethoobiya ee markii dambe soo galay dalka axmed cabdiraxmaan jaakad wuxuu ka mid ahaa wariyaashii honafriik waxa uu si kumeel gaara u gashaday kabihii agaasime ee uu ka dhintay saaxiibkii siciid tahliil axmed waxa uuna naftiisa kala soo cararay soomaaliya shan sannadood ka hor hadda waxa uu ku nool yahay oo uu dhowaan qaxootinimo ku soo galay magaalada st baul caasimadda gobolka minnesota ee dalkan maraykanka maxaan way soo waceenba sooma aniga waxay ugu yidhaahdeen sow magacaas adiga maaha marka axmed cabdiraxmaan jaakad sooma adiga haahaan ku iri telefoonkaan ka qabtay telefon waa fiiriyey anon call ahaan marka waa ka qabtay waxaa lagu yiri axmed cabdiraxmaan jaakad ma tahay haa waxaa lagu yiri saaxiibada meesha ee mareen ayaa maraya haddii hadowsha aad ku jirto aad faraha ka qaadayso marka saaxiibadeeda hore dabcan waxaan u fahmay dee raggii honafrey ka tirsanayaan gacanteeda wax uga soo aasay markii siciid la dilay kadib ayuu ii yimid dhowr bilood kadib anigoo jooga xarunta honafrig ee magaalada muqdisho ee suuqa bakaara ku dhex tiilay kadibna cajaraad sii diya uu keena uu leeyahay waxaan doonaynaa inaad newskaa noo sii daysaan markii aan weydiiyey waxa uu ku saabsan wuxuu ii sheegay inuu ku saabsan yahay hogaamiyahooda ina badane marka waxaan ku yidhi oo keliya waa sii daynaynaa laakiin hal condition oo keliya ayaa jira oo afrikasta saxaafadda waxay ku saabsan akhlaaqda saxaafadda waa ka reebaynaa haddii ay ku jiraanba marka wuxuu yidhi waxar ii kaadi dibadda u baxay telefoon buu ku hadlay ma garanay ciddii kale oo la hadlayay adigu laba daqiiq kadib saddex daqiiq kadib uu ii yimid wuxuuna igu yidhi okay sii daa buu igu yidhi waad sii dayn kartaan waxaad ka reebaysaana waa idinkaas idinka waaye
safarkii xanafi ka habaabiyey noloshii caadiga ahayd ee saxaafadnimo ee ka dhigay dilaa xambaarsan fikrado xag jira ma ahayn mid maalin qura dhacay laakiin waxa uu ahaa mid se tartiib tartiiba uu maalinba u geedgelayay fikrado ka sii durkiya hadba halkii uu afkaarta xag jirka ah ka taagnaa liibaan cabdi cali waxa uu la shaqeeyaa wasaaradda warfaafinta ee dowladda soomaaliya waxa uu ka mid ahaa wariyaashii xasan xanafi ku soo dhoweeyey idaacadda qur-aanka kariimka ee ay ka soo wada shaqeeyeen
xasan xanafi wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah labadii kun iyo saddexdii ayaan aniga isbaranay markaas oo uu soo biiray idaacaddii ad u k ama idaacadda qur-aanka kariimka ah oo aan ka shaqeynaynay aniga iyo rag kala dhalinyaro ah oo hasaa kala duwan ka shaqeeya shaqada wuxuu ku bilaabay xasan inuu noqdo reporter ama dadka wararka ka doona magaalada oo taga meelaha ay dhacdooyinku ka jiraan sidaasuu shaqada ku bilaabay wuxuu ahaa nin ay dad badan oo asxaabta idaacadaha kala duwan iyo media outletska waddanka ka jira markaas oo aan aad u tira badnayn ay is yaqaanaan oo runtii furfuran wuxuu wuxuu ka qayb galay koorsooyin kala duwan oo b b c ay bixilaan laba ka mid ah oo aan ka wada qayb galnay oo idaacadaha kala duwan oo markaas muqdisho ka furnaana ay wakiilo usoo dirsadeen amiira lagu qabtay hotel amiira markii dambena wo arrimo amaan la xiriira watii gabar b b c da ka tirsan lagu diray saxafi hortiisa waxaa haddana loo wareejiyey tababarkii magaalada marka oo markaas xoogaa amnigeedu u wanaagsanaa tababaradaasna wuu ka qayb galay oo wuxuu ahaa wariyaashii idaacaddu ay usoo idmatay inay ka qayb galaan aniga isagaan baahay markaas i q p ku matalaynay halka idaacadaha kalena ay wariyaal kala matalayeen
goormo ayaa xasan xanifi ay dabanka la heleen kuwii ku qanciyey fikirka xagjirnimada waa kan liibaan cabdi cali mar kale
maxamed osiyaad ka warhaysid labadi kun iyo kowdii wixii ka dambeeyey soomaaliya waxaa si uun saameyn ugu yeelanayay wixii dunida kale ee islaamka ka soconayay waa tii september eleventh wixii ka dambeeyey afghanistan la weeraray ciraaq la weeraray marka waxaa jiray miidiyuhuna si aada ay u cover garaynayeen soomaalida weliba iyagoo aan ku talagelin ayaad moodaa mararka qaarkood fariimaha la diraayo inay ahaayeen fariimo u hiilinaya dhinaca xagjirnimada idaacadihii markaas shaqaynayay iyadoo aan aan loo kala soocin inay idaacad islaamiya tahay ama inay idaacad kale oo si gaar ah u furan tahay waxay baahinayeen fariimo kala duwan oo ay kasoo qaadayeen iyagoon iyadoon aan laga yaabo inaan tababtir badan lasoo marin waxaad moodaa in xataa lagu dhaqtamayay oo lagu kala tartamayay sida waxaa la gudbinaya ay hadda xiisad uleeyihiin ama ay u wataan dhiila balaadeed u wataan waxaa marka maqlaysaa qarax ka dhacay falluuja ciidamo lagu gowracay meel heblo halkaas oo qarax badan uu ka dhacay dad badan oo la laayay kuwo midiya lagu gowracay sawiradooda lasoo bandhigay waxaas oo dhan waxay somehow bulshada ku dhex abuurayeen markaas berigaas ay abuurayeen waxaan aan anigu aan isleeyahay waxay horseedayeen in dadku ay ilaa xaddin ma xagjirnimadan ay ay ay si uun u abuuranto iyadoo aan lagu talagelin marka dhalinyaro badan oo oo waddanka joogtay oo kolley xasanna uu ka mid ahaa kuwo kaloo badan ay ka mid ahaayeen ayaa si uun afkaarahaas ugu saamoobay marka marka isbeddelka ugu badan uu ku dhacay sida aan aaminsanahay wuxuu ahaa labadi kun iyo afartii bilowgeedii ama ama ama bartankeedii markaas oo maxaakiimtu ay soo xoogeysanayeen iyagoo aan weliba midoobin markaas laakiin iskaashi uu ka dhexeeyo maxaakimtu waa kuwii magacyo kala duwan lahaa wuxuu aada ugu ataajgaraysnaa oo saaxiib dhowna uu uu la ahaa saaxiibtinimada kama warramo laakiin ugu yaraan uu uu uu la socon jiray shariif sheekh axmed oo markaas maxkamad d c c madax ka ahaa oo uu gaboodyo badan kasoo qaadi jiray dhacdooyinka iyo meelaha kala duwan ay howlaha ka qabtaan kadibna waxaa igu maqaalo ah qaybtan dambe anigu uma soo joogin laakiin inuu usii gudbay qolada shabaabka oo mar dambe soo soo baxay oo uu uu kusii faraq xirtay aadan xaashi ayrow oo isaguna kamid ahaa raggii al-shabaabka hogaamin jiray oo mar dhexe la dilay xasan marka sidaas isku bedeshay aragtidiisa anigu labadi kun iyo iyo iyo lixdii oo aan dalka ka tegay iyadoo aan weli maxaakiimtu qabsan ayaa iigu dambeysay araggiisa laakiin marar badan aan telefoon isku maqalnay intii ay ay shabaabku waddanka meel ka joogeen oo laakiin markaas aanaan is arkin oo oo oo maaragtay dhibaato badan ay jirtay sidaas lamida intii aan maqnaayna mararka qaarkood waan jaadgarayn jirnay mar walba waxaan ka dareemaya hadaladiisa iyo si iyo siduu u fikirayaba in wax badan badan badan badan ay iska bedeleen qaabkii uu u dhaqmi jiray ninkii aan ku aqiin inuu yahay nin iska bashaash oho dhalinyarada la baashaala oo la jooga oo maaragtay aan aan cidna colaad gooniya aysan kala dhexaynin wuxuu u kala ablaablaynaya dadka hebel waa meeshaasu ka baxay hebel waa xumaaday sidaas ka dhacday annaga waxaasaan aaminsanahay marka isbeddelka ugu weyn waxaan dhihi karaa xilligii maxaakiimta isbaxoodii ayuu ku dhacay kamana uusan soo laabanin oo oo oo aada ugu sii ugu sii adkaa fikirkaas marar badan oo aan ka doodnay rag kaloo saaxiibada shaqada kamid a ama ay soo wada shaqeeyeen ama ay macrifo ahaayeen ay kala ay kala doodeenna ma suurtagelin in in laga soo waaciyo
sababta dhabta ah ee ay al-shabaab u dilaan wariyaasha weli ma jirto cid si rasmiya uga jawaabi karta laakiin dhallinyarada ururkaas ka soo goosta waxay sheegeen inay doonayaan inay shirqoollada foosha xun iyo dilalka dadka bermageydada ah oo ay wariyaashana ku jiraan ay ku cabsigeliyaan bulshada oo dhan aamusiyaanna cod kasta oo ku dhawaaqi lahaa hadal jiritaankooda halis ku ah cabdiwahaab sheekh cabdisamed waa falanqeeyo madax bannaan oo fadhigiisu yahay magaalada nairobi dalka kenya
waxyaabaha inta badan ay doonayaan inay micnaha yani ay wariyaasha ulaynayaan waxa weeyaan inay micnaha aamusiyaan yani codod ka soo baxaya voiceska iyo other codod ka soo baxaya inay aamusiyaan oo micnaha yani ay wariyaashaas micnaha aysan haba yaraatee yani ka hadlin ama aysan ku faafinin yani policy ayaga kasoo horjeeda micnaheedu waxa weeyaan in micnaha yani ay dilayaan marka messageka ama yani dhambaalka ay dirayaan taas waay ninkan hadda la dilay ee laleeyahay xasan xanifi xanafi ninkani waxaa lagu eedeeyey inuu dilay yani dad badan oo micnaha waryaar inuu laayay waxaa waxaa lagu maartay lagu lagu eedeeyey in micnaha uu ka dambeeyey dhimasho rag badan oo waryaal ah ama qaarkood micnaha u hanjabay inay ku biiraan al-shabaab runtii wuxuu ahaa yani gacan qarsoon oo waryaasha ku dhex jira oo marka nimankan ay isticmaalayeen si marka ay u laayaan wariyaasha ayaga ay doonayaan ama kuwa ay kasoo horjeedo fikradda nimankaasmayalka adag ee nimankan ay wadaan
xasan xanafi waxa uu ka mid noqday shakhsiyaada yar oo caddaaladda loo horgeeyey dilalka faraha badan ee muqdisho iyo meelo kaleba loogu geysto haldoorka bulshada xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya iyo shaqaalaha dowladda waxaa laga soo qabtay dalka kenya sannadkii labada kun afar iyo tobankii waraysi laga sii daayey telefishinka qaranka ee soomaaliya iyo dhegaysigii maxkamadda milatariga ee soomaaliya ayuu labaduba ku qirtay inuu ku lug lahaa qaar ka mid ah dilalka allah u naxariistee wariyaasha sida agaasimihii idaacaddii capital voice oo qayb ka ahayd beriga honafriik mahad axmed cilmi agaasimihii iyo mid ka mid ah milkilayaashii honafriik cali imaan sharmaarke siciid tahliil axmed oo dhimashadii cali imaan kadib noqday agaasimaha honafriik iyo agaasimihii shabeelle mukhtaar maxamed hiraabe iyo madaxii wakaaladda wararka soomaaliyeed ee sona sheekh nuur abkey laakiin bishii lasoo dhaafay cod looga duubay teleefanka oo loo dusiyey warbaahinta xasan xaniif waxa uu ku sheegtay in qiraalkii uu sameeyey uu ahaa mid ka dhashay jirdil loo geystay ugu dambayntii siddeed sannadood oo uu halis ku ahaa nolosha wariyaasha muqdisho xasan xanafi waxa uu geeridii uu dadka ku cabsiin jiray dhadhamiyey isniintii oo taariikhdu ay ku beegnayd kow iyo tobankii bishii abriil ee sannadka labada kun lix iyo tobanka isagoo ay muqdisho ku toogatay maxkamadda militariga ee dowladda soomaaliya iyadoo ay daawanayeen weliba dadweyne iyo qaar ka mida wariyaasha muqdisho soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka ugu halista badan ee ay wariyaal ka shaqeeyaan tan iyo sannadkii labada kun iyo toddobadii waxaa lagu dilay in ka badan shan iyo labaatan wariye
warbixintaasi ku saabsanayd sida uu xasan xanafi uu ugu biiray xag jirka waxaanuu diyaariyey oo soo jeedinaya maxamed colaad xasan halkaad nagala socotaana waa washington
mar kale galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan waana saddex iyo tobanka bisha abril sanadka laba kun lix iyo tobanka idaacaddana waxaa daadihinaya anigoo ah cashi ibraahim iyo ibraahim xasan daanduray waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda galabnimo qodobada idinku soo maqanna waxaa ku jira xubintii dhaqanka iyo hiddaha oo aad wada sugaysaan iyo sidoo kale xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese waxaad kusoo dhowaataan warka caalamka oo aan mar kale idinku celinno
booliiska macedooniya ayaa sunta dadka kaga ilmaysiisa iyo bangamyaadyada dadka ka naxiya ku tuuray muhaajiriin isku dayey inay iyagu ka soo boodaan xayndaabka xuduudda dalkaasi uu la wadaago dalka greega warbixin ayaa waxa ay sheegaysaa in qiyaastii soddon qof ay isku dayeen in maanta dalkaasi ay uga soo gudbaan dhinaca dalkaasi greega gaar ahaana xaafadda la yidhaahdo idamenia oo ku taala xadka greega dhacdadan ayaa waxay imaanaysaa kadib markii sidoo kaleeto isku dhacyo noocana axaddii ay dhex mareen booliiska iyo muhaajiriin kuwaasi oo tobanayo qof ay ku dhaawacmeen mas-uuliyiinta dalka guriga ayaa macedooniya waxay ku eedeynaysaa in ay ka badbadisay xaaladda waxaana ay sheegeen inay baarayaan sida ay wax u dhaceen
dacwad oogayaasha dalka beljum ayaa sheegay in ay sii daayeen saddex qof oo talaadadii loo xiray baaritaanka la xiriira weeraradii baariis ee saddex iyo tobankii noofembar ee ay ku dhinteen boqol iyo soddonka qof xafiiska dacwad oogaha beljum ayaa maanta sheegay in dadkaasi aan wax dacwadah lagu soo ogin saddexdaasi qof ayaa waxaa la xiray talaadadii intii lagu guda jiray baaritaan ay boolisku sameeyeen xilli la isku dayayey in la qabto dadkii ku lugta lahaa weeraradii baariis iyo brasilis laba qof oo kale oo lagu kala magacaabo ismaaciil f iyo ibraahim f ayaa dacwad lagu soo ogay talaadadii iyadoo lagu eedeeyey weeraradii bishii tagtay ee ka dhacay magaalada brasilis mar kale galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan waxaadna si toos ula socotaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a ciddii ay seegaan wararkan iyo warbixinadan waxa ay mar kale dib uga daalacan kartaa website-keena v o a somali com haatan waxaad kusoo dhowaataan xubinta dhaqanka iyo hiddaha waa kan axmed faarax cali idaaja
barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo qayb labaad oo ku saabsan maansada abaarta iyo roob doonta dhegaystayaal in badan sidaynu u soo joognay dhowr sano markii ay soo wareegtaba waxaa soomaaliya ka dhici jiray welina ka dhaca abaaro dadka iyo dunyaduba ay ku naaftaan nasiib daro cilmiga saadaasha hawada iyo cimilada dalka lagama aqoon sidaa darteed abaarahaas bulshadu kama tabaabushaysan jirin laba xilli roobaad oo isxiga markii la waayo ayuunbay ummaddu sansaan abaaraa dareemi jirtay mid saddexaad markuu u raaco oo keliya ayuunbayna ogaan jirtay abaar ba'ani inay hareeraysay hababka isgaarsiinta iyo iskaashiga caalamiga ah oo taagdaraa awgeed siday maanta isugu furan tahay dunidu isuguma furayn sida waayadan la isugu gurmadana aadanuhu isuguma gurman jirin sababtaa awgeedna abaartii dhacdaba waxaa xigi jiray geedi tira dhaaf ah iyo macaluul baahsanoo badanaa aan waxba laga qaban kari jirin si kastaba ha ahaatee waxay abaaruhu ugu daraayeen ganacsiga badaha shishadooda intii aanay soomaalidu baran waxay ugu qoob cuslaayeen dunida kale intii aanay xidhiir kala yeelan xoolaha nool oo ahaa hantida qura ee ay lahaayeen baad iyo biyo la-aan kolkii ay eber la noqdaan ayuu dadkuna gaajo iyo cudur u dhammaan jiray tolal dhan oo reer hebel loo aqoon jiray ayaa tusbax go-ay noqon jiray markaasoo tirada guud ee dadweynuhu ay aad u gaasirmi jirtay goortay tana farakahaadana wixii la badbaadin karo ayay badbaadin jireen bar xoolaad iyo dalag beereedba goortay ku diimaan ayay dadka wixii maantaa uu socod ku harsan yahay u luudin jireen meel wuxuu nolol ah ay ku maqleen wixii kalena halkooda ayay uga dhaqaaqi jireen awoowayaal iyo ayeeyooyin weli naftii ku jirto iyo maqaadiirta ayay isaga tegi jireen anoo gabana ayaa waxaan maqli jiray abaar diirata ah oo dalka ka dhacday awgeed in tol soomaaliyeed uu beri kob cidla-a kaga tegay dumar tiro badan oo macaluul la dirgan waayey waxay ahaayeen dumar markaas weli noolaa oo heble iyo heble loo garanayo oo sara joog daaye fadhigii tahli kari waaye si loola joogo iyo si wax loogu qabto markay garan waayeenna way calool adeygeen waxaa la yidhi xero ay u oodeen bay sidii xoolihii ku gureen dabadeedna intay oodafadii u dheereeyeen kaga dhaqaaqeen marahaygana si dhacdadaasi aanay xusuusta uga bixin balli meeshaas ku yiil ayay bulshadii arrintaas uga yidhi naaga oodays u bixisay welina soomaalida qaarkeed ayaa taqaanoo agagaarkiisa degta dhinaca kale siday ila tahay meel cidla-a lagama mala awaalin sheeka xariirooyinka soomaalida kuwooda dadqalatada ku saabsan sida dhegdheer iyo qaarka la midka ah mar walba oo sheekooyinka caynkaasii ay igu soo dhacaanba waxaan iska kari waayaa inaan mareeyo wuxuun xidhiira oo ka dhaxeeyey iyaga iyo abaarihii hanti oo idil uu dadku ku waayi jiray dalkana ka dhici jiray waase male malana run ma wada noqdo raggii tiriyey maansada xilliyada abaaraha ee baweyne lagu bariyey ee roobdoonta loo yaqaan waxaa allaha u naxariistay ka mid ahaa carays ciise kaarshe oo sidaan mar walba idhaahdo ahaa hal abuurkii meekhaanka sare saarka soo gaarsiiyey sigayna in gabayga uu la soo simo waxay ahayd sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo lixdankii qarnigii aynu soo dhaafnay iyo abaartii bacnayd ee waagaa dadku ku naaftay gobollada qaarkoodna baastaaley looga bixiyey baryahaas ayuu cadhaystiriyey saar roob doon ah oo si qoto dheer uu eebbe ugu bariyey isla markaasna uu ku faahfaahiyey dad duunyo iyo dagaanba dhibaatooyinkii ay dalka ku haysay isaga oo adeegsanaya aftahamo kasta oo uu ku muujin karo baahida iyo jiricsanaanta ay ummaddu qabto ayuu soo bandhigayaa sababihii ay la ahayd inay soomaalidu eebba naxariistiisa ku mudan tahay kuwaasoo ay islaamnimadu ugu horrayso wuxuu eebbe uga calaacalayaa abaarta darteed dhalaal iyo habeenba kulaylka lala harsan waayey oo lala hoyan waayey sidoo kale wuxuu ka murugoonayaa dhirta qaawanida isku waraysatay ee markay dusheeda ku qallashay ay caleentii ka wada biday dabadeedna u ekaatay wax aboor ka haaday marka xigana si uu baryadiisa u cusleeyo wuxuu ka cabanayaa tagdarrada soomaalida wuxuu qirayaa inkastoo ay dowlad tahay haddana in aanay isu kaalmayn karin oo xukuumaddu aanay lahayn awood ay abaarta wax kaga qabato sababtoo ah iyadoo afar sano oo keliya laga joogo gumaysigii shisheeye markii uu dalku ka xoroobay wuxuu odhanayaa eebow haddaan soomaali nahay sanco ma naqaan eebow sida qaramada hore u maray farsamooyinka lagu tartamaayo aqoon uma lihin eebow waxaan dhaqannaa waa xoolaha nool oo geelu ugu foolaadsan yahay iyagiina abaartii baa la tagtay eebow caanaha iyo hilibka aan iyaga ka helo ayaannu weligaya ku noolayn maantase waa nagu gabaabsiyoo cayr iyo calool maran baannu ka simannay waxaannu nahay muslin muslinkana waad u hiilisaaye eebow maanta na furo oo na badbaadi intaas iyo ka badanba si aftahanima ku dhan tahay ayuu cadhays ugu kala dhigdhigayaa saarka dhextaalkiisu yahay ilaahowna hanba qabo oo tuducyadiisa ay ka mid ahaayeen habeenkii lama hurdoo dharaartii lama harsado cidkii waa hoolan yahay dadkii haahduu hayaa hodan adigaa ahoo islaamka u hiiliyee ilaahowna hanba qabo na soo hoob waa hurree higliyo geedkii harweyn abaar baa hoolatoo haraad baa looga kacay hodan adigaa ahoo islaamka u hiiliyee ilaahowna hanba qabo na soo hoob waa hurree cadow hoostiisa iyo hog baa laga soo baxoo tallaabadu horuma kicin haddaan haabhaabad nahay abaar nagu haawatiyo hantaaturra kama baxnee hodan adigaa ahoo islaamka u hiiliyee ilaahowna hanba qabo na soo hoob waa hurree qaruumaha horay u maray hub halisay suubsadeen dayaxay haanhaansadeen annuna xoolo aan horiyo horweyn aan soobsaniyo haleelo aan maalna iyo hilbiya caanaan niqiin waa harag waxaan haysannee hodan adigaa ahoo islaamka u hiiliye ilaahowna hanba qabo na soo hoob waa hurree isaga oo aad moodo inuu ku kalsoon yahay in ducadiisa la aqbali doono ayuu meelaha saarka ugu dambeeya wuxuu hal abuurku eebba kaga baryayaa roobow roob ma tahay lama rabee midka uu soomaalida ugu deeqi doonaa inuu noqdo mid lagu naaloodo oo bashbash iyo barwaaqo mooye dadka iyo dalka aan dhibaato u keenin wuxuu ku xejinayaa kooxo tira yar oo habowsan markii laga reebo ummadda inteeda badani inay muslim quman tahay sidaas awgeedna ay ilaahayd gar ugu leedahay inuu roobkiisa ugu deeqo ugu dambaystana si isbihinbihinay ku dhan tahay ayuu saarowgu eebba uga duraamanayaa roob ka da'a ka gees iyo ka gees dhammaan dhulka soomaalidu ay ku dhaqan tahay roob doogga iyo tigaadda uu bixiyo lagu naaloodo abaarta iyo wixii ay dadka baddayna lagaga haysto wuxuu yidhi habeen roob soo hugmoo hanqar iyo rida hilaac ugaartaa hawdka iyo haadkuba ay biyo helaan dadkuna haa kaa la dhaho aanbala hoosta ugu jirin adaa noo heli karee rabbigayow nagu hagoog hodan adigaa ahoo islaamka u hiiliyee ilaahowna hanba qabo na soo hoob waa horree in doontoo hadaf jiroo barkeen uu yahay habow hawraartii nebiga iyo hoggaankaan haysannaa hooguhu waa hal iyo laba hodan adigaa ahoo islaamka u hiiliye ilaahowna hanba qabo na soo hoob waa horree dhulkeennii hooyo waa ka wada haybaysanaa hagaag baan kuu baryay midaan loo gelin hayaan aanbala hoosta ugu jirin adaa noo heli karee rabbigayow nagu hagoog hodan adigaa ahoo islaamka u hiiliye ilaahowna hanba qabo na soo hoob waa horree hargayse iyo hurdiya hubyiyo hoolaawa jeer hareeraha haawinaa halkaan iyo buur hakaba hiiraan meesha ay dhahaan habaas weyniyo hawaash intii geel laga hoyo hoggaan awr lagu qabto haybtii soomaalidiyo hilbuhu ay ka hadlayaan hagaag baan kuu baryaye hirdoogle iyo caleen hodan adiga ahoo islaamka u hiiliye ilaahowna hamba qabo na soo hoob waa horee dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo
axmed faarax cali idaajaah ayaana soo jeedinaya dhaqanka iyo hiddaha halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington haatana waxaad ku soo dhowaataan doodda gaaban waatan falastiin axmed iimaan
shale waxaa heshiis ku gaaray magaalada muqdisho madaxda maamulada gobolada iyo dowladda federaalka ah waxaana ay ku heshiiyeen qaabka loo mari doono soo xulista xubnaha labada aqal ee baarlamaanka soo socda dad badan ayaa u arkaa qaabkaasi inuu awood badan siinayo madaxda maamulada gobolada iyo weliba dowladda federaalka ah halkii uu awoodda ka siin lahaa odayaal dhaqameedyada haddaba qaabkan lagu soo xulayo xubnaha labada aqal ee baarlamaanka soo socda ma yahay mid ka wanaagsan qaabkii hore ee odayaasha beelaha loo mari jiray waa amuurta ay ku saabsan tahay xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka qayb gelaya xildhibaan cabdulaahi goodax barre iyo xildhibaan daahir amiin jeesow oo labaduba jooga magaalada muqdisho bismillahi raxmaan raxiim falastiin adiga iyo dhegeystayaasha v o a dhammaantiin waa idin salaamaya saaxiibkay xildhibaan jeso asigana waa salaamaya intaa kadib su-aashaada haddaan usoo noqdo heshiiskii shalay muxuu ahaa madaxda gobolada ay ku gaareen xamar runtii waa heshiis runtii aada iyo aad baarlamaanka xubnihiisa uga yaadiyey lamana malaysanayo inay wax noocaas ay samayn doonaan baarlamaanku wuxuu sugaayey wax loo wada dhan yahay oo madashii berigii la sheegay horta ay u wada dhan tahay ayaa la sugaayay ma dhicin waxaa meel fariistay mas-uuliyiintii muxuu ahaa gobolada waxaa aragtay ay soo saareen sida ay u muuqato iyagaa iskugu danayey maxaa yeele waxaan ognahay inan in in laga yaabo muxuu ahaa maamulada gobolyada qaarkood inay madaxweyne rabaan waxaan ognahay in madaxweynuhu uu sheegay inuu madaxweyne kusoo noqdo rabo waxaan ognahay in prime ministerku asigana uu rabo inuu madaxweyne isku soo sharaxo marka waxaad moodaa inay dadku iskugu roonaadeen arrintaas ha xildhibaan goodax sidee u aragtaa go-aanka lagu gaaray qaabka wax loo soo xulaayo adiga totally waa khaldan yahay haddii aan kuusoo koobo waa khaldan yahay waxaadna moodaa dad rabo inay xukunka maroorsadaan inay qoreen waa mahadsanta waa kugu soo noqon doonaa haye xildhibaan daahir amiin jeso bismillah alxamdulilah wasalatu wasalam calaa rasuulillah falastiin waa ku salaamaya adiga iyo v o bahda v o de walaalkay xildhibaan goodax bare waa salaamaya horta marka ugu horeysa waxaa muhiim ah xaaladda dalkeena uu ku jira inaan ogaano qiimeyna aan ku samayno waxaa hubaal ah in dhammaantain xildhibaan ha noqoto nin ku jira golofulin ha noqota iyo madaxtooyeba inay naga wada go-on tahay in dalkan doorasho ay ka dhacdo doorashadu qaabka ay u dhacayso dee mas-uuliyiin heer gobol iyo iyo heer qaran ah ayaa uso tagay go-aan ay gaareen go-aanka ay gaareen ilaa iyo hadda baarlamaankana sooma gaarin laakiin inta aan ka dhaga dhagayn nobad mar haddii ay yidhaahdeen waxaa dhacaysa doorasho oo muxuu ahaay baarlamaan soomaaliya lagu dooranaayo madaxweyne lagu dooranaayo wax walba lagu dooranaayo mar haddii ay dha ay dhacayso anigu waxaan qabaa inaanan ka qarqarin roobka soo socda inaanan ka qarqarin oo de bakayla hadda kahor waxaa la yiri maxaad uqarqaraya leeri iyadoo biyaba korkiisa ayna taaban markaasu roobkaa soo soo gugacayo ayaan ka qarqaraya mar haddii muxuu ahaay weli ayna soo gaarin muxuu ahaay mashruucii iyo wixii kasoo baxay muxuu ahay madashii kasoo baxay bayna soo gaarin loona madashan yahay baarlamaanka soomaaliyeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo guddoomiyaha baarlamaankaba ay sheegeen furitaankii muxuu ahay shalay in wax allaale wixii kasoo baxo meesha baarlamaanka la horkeeni doono muxuu ahaay wax kabedel lagu samayn doono wax kord lagu kordhin doono baarlamaanka xaqa uu leeyahay inuu wax ka dhimo waxna ku kordhiyo xaqa uu leeyahay noola keenayo waa inaan ku sugnaa annaga Waa mahadsanta.
xildhibaanadii goobta goobta inaan ku sugno waayo laakiin waxaan aad waxaan u boogaadinayaa in ay dhacdo doorasho waa mahadsantaa Een, xildhibaan goodax waxyaabaha is leedahay si gaara madaxda maamulada gobolada iyo dowladda federaalka iyagaa isugu danaya ama waxay gacan ka geysanaysaa inay iyaga awoodda kusoo noqdaan maxaa ka mid a hal iyo laba noo soo qabo Eh, waa mahadsan tahay Eh, haddii aan eh, su-aasha toos uga jawaabo Eh, haddaa tiirisiit horta waxa baarlamaanka loo soo wado waa waxa communikadooda eh, ku qoran communikadooda waxaa ku qoran in la samayn doono eh, masalan laba guddi oo ma ka shaqayn doono sidii eh, baarlamaanka loo soo dhisi lahaa Eh, labada guddi waxaad arkaysaa in labadaba dadkii doorashada gelaya madaxweynaha iyo prime ministerka dadkii doorashada ka qayb galaya iyo maamul goboleedyada oo hadda eh, la hadal hayo inay laftirkooda ay madaxweynenimada soo raacsin doonaan Eh, inay iyagu soo xulaayaan guddiga oo oo wax samaynayo Eh, taas waxa weye waa waa waa waa conflict of interest waxa weye dadkii wax faray inay noqdaan ayaa haddana xulaaya dadka ka shaqaynaya hawshaas marka waa qodob eh, aan macquul ahayn waxaa kaloo muuqato eh, in eh, gobolada eh, aan lahayn maamul goboleedka sida hiiraan eh, iyo mataqaanaa shareecada dhexe ama eh, eh, gobolada waqooyi oo loo ictiqaadaa inay maamul goboleed yihiin Eh, marka runtii aan ognahay inaysan ahayn Eh, intaasna haddana iyagaa u gacan banaan inay muxuu ahaa isla dadkii dooranayo ay ay soo sameeyaan waxaa kale oo iyadana eh, ku tilmaamin meesha in boqol iyo soddon iyo shanta oday hadiiba lasoo nooleeyo haddana aysan go-aan weyn lahayn oo oo wax alle waxay sameeyaan ay ku xirnaanayso muxuu ahaa inay eh, muxuu ahaa gobolada eh, maamul goboleedyadu ay haddana ay ay saxayaan mahadsantaa Een, haye xildhibaan dahir amin jeso ma kuu muuqataa qodobadaasi inay Een, awood gaara horta siinayso marka hore falastiin waxaa muhiim ah een, qodobka dhahayo muxuu ahay dowlad goboleedyada ayaa soo xulaya gobolada aan weli maamulka u dhisin waa la xusay waayo waxaad dareemaysaa laba iyo tobanka qof oo la sheegayo oo ay eh, toddoba iyo tobanka qof ee shan ka mid ah eh, d- dowladda federaalka ay soo xulayso laba iyo toban kale ee soo hera waxaa weye lix eh, dowlad goboleed oo eh, ay hiiraan iyo shabeelle dhexe ay ugu dambayn doonto oo maanta sana guusheeda ay furantay ee laga yaabo inay dhisanto qondadooda waa loo reebay gobol la xaqiri ma laha laakiin wixii toosina eh, guddiga hadda walaalkay uu sheegaya waxaa jira guddi doorasho oo muxuu ahay ee dastuuri ah oo noo jooga ayaa jira Een, ruuxeeda in la waafajiyo dastuurka la waafajiyo oo guddiga doorashada oo guddi kale laga korsamaynayo in la saxo waa waa ku waafaqsanahay odayaasha dhaqanka odayaasha dhaqanka waxay leeyihiin very powerful waaye mar haddii iyaga kotonka ay soo xulayaan haddii iyaga ruuxooda discussion lagala sameeyo arrintan ay dhihi karaan konton soo xuli mayno oo haddii ayna soo xulaynina ayba ay arrintii iska hakanayso marka waxaan qabaa waxaan oo dhan sixitaankeeda baarlamaankaale dadka wax soo qoray malaa'ig maaha waxna waa qalbi karaan waxna waa isixi karaan golaha baarlamaankaan ku saxayna waa mahadsantahay haye xildhibaan goodax Een, maxaa adiga xal u aragtaa Eh, xalka wuxuu ka imaan doonaa horta baarlamaanka Eh, baarlamaanka ayaa go-aanka u dambeeya iskale Eh, waxa laakiin aniga shaksiyan ii muuqdo eh, waxaan munaasab ahayn oo danac eh, muxuu ahaa la rabo in muxuu ahaa eh, 2016 wax lagu noqdo Eh, dad ku heshiiyey ayaa ii muuqda Eh, baarlamaanka ayaana aakhirka xalku eh, la yaalaa Eh, waxaa nasiib darro noqon doona oo in laga digo eh, muhiim ay tahay markii baarlamaanku go-aan gaaro eh, in la reeb maro oo yani waxaan gurracana hadda aniga kolley iigu muuqda inay gurracan tahay eh, la sii wato taa waxay keeni doontaa eh, khalkhal siyaasadeed iyo eh, shacabka soomaaliyeed oo waddanka ku kala firsan oo inta badan aan aada iskugu xirayn colaabaha jira awgeed eh, in loo kala eh, farxado aada u mahadsantahay xildhibaan goodax Een, waa idin salaamaya xildhibaan dahir amin jeso iyo xildhibaan cabdulaahi goodax bare aad aad wadaa mudaa mahadsan intaa ayaanu kusoo gabagabeynaynaa xubintii dooda gaaban toddobaadkanna waxaa nagala qayb galayay xildhibaan daahir amiin jeesow iyo xildhibaan cabdulaahi goodax bare tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena nabadgelyo
falastiin axmed iimaan ayaana soo jeedisay dooda gaaban weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a caashahay dhinacii muusiga iyo heesaha dhinaca muusiga iyo heesaha waxaan soo qabanayaa heesta baarliin waa waa hees dabacsan oo weliba muusiga casri lagu garaacayo ibraahim oo markaad maqashaad ka heli doontaa kolley kuma seegana waxaa ku luuqeynaya fanaanka cabdulqaadir cumar macalin jubba heestaasi baarliin iyo codka fanaanka jubba ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington intaan mar kale hawada kusoo noqonayno haddii alleedma caawa saacaddu markay tahay toddobada oo anigoo ahaa caashi ibraahim iyo ibraahim xasan daandure iyo saaxiibada kale oo idinle sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.